waad mahadsan tahay hashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabiinta tooska ee la xiriirta howlgalka ballaaran ee ka soconaya qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saaka ay dagaal culus kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sidaan la soconno hashim aadan yabaal waxay ka mid tahay degmooyinka muhiimka shabeellaha dhexe ka tirsan dhinac kalena waxay deris la tahay gobolka hiiraan dagaalka saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa ku sii fiday dhul ballaaran ama hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan ay deriska yihiin shabeellaha dhexe war hadda kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaana tilmaamaya in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow dagaal kula wareegeen deegaanka mubaax ee hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka deegaankan waxaa saa ka tegey ciidankii ka cararay ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sida muuqatana ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka daba tegey firxadka askarta dowladda federaalka goobtana dagaal ayaa ka dhacay wararka aan helayna waxay tilmaamayaan in dagaalku mubaax ka dhacay aanu ahayn dagaal aad u culus markiibana ciidanka dowladda federaalka goobta ayay ka carareen hadda deegaanka mubaax ee hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka dhigan tahay in markan moqokori ay tahay furin toos ah oo iyada lafteeda xaalad kacsanaan ah ayaa laga soo sheegayaa oo xubnaha ku sugan ee dowladda federaalka ka tirsan halkaasii jooga xaalad qalqal ah ayaa durba la soo deristay waxaana suuragal ah in dagaalku uu sii ballaarto oo xitaa gaaro degmada moqokori ee gobolka hiiraan marka deegaanka mubaax ayaa hadda si buuxda waxaa gacanta ugu haya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaankan ayaana u dhexeeya moqokori iyo degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana saaka dagaal culus kula wareegay degmada aadan yabaal wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno xaaladda degmada aadan yabaal waxay ku waramayaan in xaaladdu ay degan tahay degmadana ay si buuxda u maamulayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ka mid yahay waaliga gobolka sheekh kabi kutukade ayaana ku sugan degmada aadan yabaal waxaana hadda soconaya howlgal lagu sugayo amniga ee degmada aadan yabaal oo kusoo biirtay wixii xilligan ka dambeeya sida muuqata deegaanada iyo degmooyinka lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellaha dhexe saaka marka waa subax ka duwan subaxyo badan oo soo maray wilaayaadka islaamiga iyo si guud soomaaliya sida muuqatana isbedel hor leh ayuu dagaalka ka socda soomaaliya lugaha la sii gelayaa ciidanka dowladda federaalka ee laba sano iyo bilooyin ka hor carcar ahaa deegaano cusub iyo meelo kala duwan tegayey tilmaamayay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjarayaan sida xasan sheekh maxamuudba uu mar tilmaamay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la mid tahay kalluun biyaha ka goray hadda warkii oo idil wuu isbedelay dowladda federaalka iyada ayaa gacan ku gambad ah oo meel ay cagta dhigta ay ladahay ilaa ay haddana dagaalka oo laga joogo muddo shan saacadood ka badan ee dowladda federaalka war rasmi ah lagama hayo oo la xiriira dagaalka saaka lagala wareegay ama ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe hadba marka wixii ku soo kordha ee dagaaladan iyo howlgalladan ballaaran ee ka socda qaybo ka mid a gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan inta aan ku guda jirno tabintan tooska ah ayaan dhegeystayaasheenna la wadaagi doonnaa insha allah waxaa naga xusid mudan ama waxaa xusid mudan in sidoo kale deegaanka iyo sooman oo dhaca ama u dhow deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan ay iyaduna saaka si buuxda ula wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ciidankii halkaasi ku sugnaa ee dowladda federaalka ay goobtaasi isaga carareen saaka oo keliya marka waxay ka dhigan tahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo ah degmo qadiimi ah oo istaraatiijig ah sidoo kale deegaanka iyo sooman oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale deegaanka mubaaxa oon hadda dhegeystayaasha usoo gudbinayno isagana ee ka mid a degmooyin deegaanada hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan